Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjebinayeen in ka badan sagaashan arday oo baratay cilmiga tiknoolajiyadda kuwaasi oo ka baxay Macadka Tababarada iyo Tiknoolajiyadda Buunda ee magaalada Jowhar. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle, aqoon-yahano iyo waalidiin. Maamulaha Macadka Buunda, Abuukar Cabdinaasir, ayaa ka warramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjebisay.
maxadka shaqadaani wuxuu soo bilaabay labada kun iyo toddoba iyo tobankii muddo lix sano oo waxqabad ah maxadka wuxuu tababaray arday ka badan saddex kun oo arday markii maxaa la dhahayay laga hadlaayana ardayda ka qalinjibisay maxaa la dhahayay ilaa iyo kun arday way ku dhab yihiin marka maxadka wuxuu qabtaa tababaro dhanka tiknoolajiyadda ah ee ardayda dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha Ee, waxyaabaha aan qaban waxaa kamid ah tababar loo yaqaano aqoonkaab oo sanadkii ugu dambeysay ilaa iyo saddex boqol oo arday ka faa'iidaystay tababaradaana waxaan ku qabanay laba magaalo kala duwan oo magaalada beledweyne ah iyo magaalada jowhar hadda sanadkan magaalada jowhar waan ku qabanay ilaa saddex boqol oo arday ka faa'iidaystay laakiin beledweyne arrimo fatahaada iyo waxyaabo kale noo suurtagal ways intaas markaan ka gudbo waxaa kaloo jiro ardayda ka qalinjibisa macadka markay qalinjibiyaan oo ay computer ka bartaan magaalada ma kusii fasaxno si gaar ah waxaan siinaa internship oo laba bilood ah macadka wuxuu leeyahay qayb oo tiknolojiyadda oo i c t-ga oo kombyuutarada iyo waxyaabahaas lagu cilad bixiyo cabdishakuur shaashaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabelle cumar maxamed soomane wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta xildhibaan macaane iyo qaar ka mid ah xubnihii kale ee ka qayb galay madasha ayaa ardayda ugu hambaliyey guusha ay gaareen talaabadan qaada waxay ahayd inaanan aqbalin inaan waxbarashadii ka habo caqabado way dhici jireen waa dhudhuuman jiray shaqada waa ka qarsan jiray ee dhallinyarada waxaa dhici jirtay mararka qaar in ardaydii iskuulkaan isla fadhina qaybto gurigooda uu shaqo aabbahay ka soo helo oo aan gurigoodii ka shaqeeyo ayaa dhici jirtay oo caqabad igu noqon jirtay oo aan dhibsan jiray oo aan kiraasan jiray haddana markii dambe waa guulaystay ilaa jaamacaddayda anaa wax isbaraaya lacagta iska bixinaya maxaan uga sheekaynaya waxaas
ee maanta markhaatiga ka ah qalinjibinta munaasabadan qiimaheeda aadka ay u sarrayso ee boqolka arday ay ku qalinjibinayaan islamarkaana lix iyo soddon ka mid ah ay gabdho yihiin lix iyo afar ka mid ahna ay yihiin wiilal dabcan muddadii sanadka ku dhoweyd ee siddeedda biloodna ay soo qaateen barashada xirfadda kombyuutarka ee ustaad abuukar naasir calriyaashi uu dadaal dheer iyo wakhti iyo juhdi uu ku bixiyey deetana ay suura gashay in maanta halkan ay soo gaaraan
waxaan rabaa inaan kun jeer u mahad celiyo ustaad abubakar maxaa yeelay qofka haddii uu wax barto maanta agtarkeena reer joor haddaan nahay ama reer hirshabeelle waxaan u badan nahay qofkii jaamacad ka qalinjibiya ama wax barto inuu muqdisho soo dhaafin laakiin ninkii ku fikiray inuu jaamacad soo dhammeeyo wax soo barto haddana kula soo laabto dadkiisa inuu yidhaahdo waxaan rabaa inaan wax idiin baro ama idiin hormariyo waa mataqaanaa wax aanan la heli karaynin dadkana kale ay u baahan yihiin inay ku tusaale qaataan ama mabaadi'da abuubakar uu diyaariyo kale inay sameeyaan laga soo bilaabo madaxweynaha midka ugu hooseeya waxaan halkan baaq ugu jeedinaynaa macadkaasu inay siiyaan dhul abuurista qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo wasiiradii munaasabadda lagu casuumay ayaa qudhooda hadalka qaatay guddi ahaan anigana waxaan idin garab taagannahay shaqadii aad soo barateen ama waxbarashadii aad baratay inaan idinka garab taaganno wax kastoo u baahantii inaan garab aan idinku siino